bismillaahi raxmaani raxiim barqo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha barqa weliba xiliyadan oo kale ayaad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa isniin taariikhdii ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha kooyo tobnaad nofembar sanadka laba kun labaatan iyo kow qodobada barnaamijka sahanka aad ku maqli doontaan barqanimadan waxaa ka mid ah waxaa socda kulamo looga hadlayo wacyigelinta ka hortagga dhaqamada foosha xun ee kasoo horjeeda diinteenna suuban iyo isticmaalka ka ganacsiga maandooriyaha haddaba waxaad maqli doontaan shir arrintaas ku saabsan oo ka dhacay magaalada muqdisho qodobada sidoo kale aad maqli doontaan waxaa ka mida booliiska soomaaliya ayaa dhankiisa sidoo kale asna wada howlgallo ka dhana maandooriyaha iyo dhaqamada xunxun baarlamanka puntland ayaa asna dood adag ka yeeshay faafinta dhaqamada xun iyo sidoo kale halista maandooriyaha iyadoo ay sheegaan in loo baahan yahay in sharciyo adag arrintaa laga soo saaro qodobada sidoo kale barnaamijka sahanka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah iyadoo la gudagelayo doorashada golaha shacabka ayaa haddana dhanka kale waxaa dadaal badan wada dhallinyarada oo doonaya inay qayb ka noqdaan doorashada qodobadaasi qodobo kale iyo xubnaheena joogtada ayaa barnaamijka sahanka ku maqli doontaan kaalimihii sugaanta kama marna xubnaheena joogtada sidoo kale barnaamijka qiibihiisa dambe ayaad ku dhegaysan doontaan qadar cali nuur ayaa farsameynaya maxamed kaafi sheekh abukar ayaa soo saaray anigoo xamdi baraale ayaan la socodsiinaya mar kale ku soo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha qarnigaygow xirfad kama ridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo waxseed koorsamaasa arnigaygow xirfad kama ridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo cudubkiyo digihiyo caloolka iyo qartaba aqalkan ka helayo cudubkiyo digihiyo caloolka iyo qartaba aqalkan ka helayo haddaan dibadaado cajashu intimaadada ilay soo aminaye ilkay ku yiilo arligaygo haddaan dibadaado cajashu intimaadada ilay soo aminaye ilkay ku yiilo arligaygo aynanku ogolaado adduunyada intaan jiro waajibkaaga ooshaan axdi kuugu maraya arligaygo aynanku ogolaado adduunyada intaan jiro waajibkaaga ooshaan axdi kuugu maraya arligaygo ka horteeka abaaldhace adoonsiga la tegay souma oga horte souma oga ninkastaka horteeka abaaldhace adoonsiga la jira souma oga horte souma oga noloshiisa oo idin sawma oga waxay ku ambaqaadayba sawma oga oontaadi inay tahay sawma oga noloshiisa oo idin sawma oga waxay ku ambaqaadayba sawma oga oontaadi inay tahay sawma oga ablooga hadhina tahay sawma oga dhaxala wooga ina tahay sawma oga isagu inuu ku leeyahay sawma oga ablooga hadhina tahay sawma oga dhaxala wooga ina tahay sawma oga isagu inuu ku leeyahay sawma oga waxdee koorsamaata arligaygo irbad kaama ridi karo aqoon yare bulshadana waa hagaag dhegaystayaal halkaasaan ugu gudubnay heestaa salkudhigeedu yahay arligigow uu qaado maxamuud ciise timajilic miraha waxaa iskale cabdibashiir indhabuur halka laxanka uu leeyahay isla maxamuud ciise timajilic qayb ka mida heesaha wadaniga ah ee kaydka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka sahanka iyo daafur u heed barnaamijka sahanka ayaan gudagelaynaa waxaa socda kulamo looga hadlaya wacyigelinta iyo ka hortagga dhaqamada foosha xun ee kasoo horjeeda diinteena suuban iyo sidoo kale isticmaalka ka ganacsiga maanduuriyaha harista ah haddaba arrimahaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah sidoo kale arrintaasi shir ku saabsan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho oo soo qabaqaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddaba si wax badan ugu ogaano kulanka mas-uuliyiinta muqdisho uga socda waxaan la xiriirinay wasiirka diinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cali rooble
sida aad ka warqabtaba maalmahan waxaa jiray dirar kala duwan oo wasaaradda iyo iyo howlo badan oo ay wado markaa dalika fadlullaahi howlihii aan wada jirnay qayb ka mida ayaa maanta noo qabsoontay dowlad goboleedyadii awqaafta wasaaradda awqaafta iyo ramadiinta wasiiradii uqaabilsanaa ayaa afar ila maamul goboleed ayna soo gaareen markaa waxaan la furmay shir saddex maalin oo socod waa biidnillaahi tacaala ujeedadiisa ee hadafkiisuna u ahaa sidii la isu kaashan lahaa si waxyaaba badan oo jira oo furuuc u taalla wasaaradda waxaa la yidhaahdaa wadanka oo astaadii iyo wax badan istiyaabaan wada dareemayno arrimaha sida aad ka warqabto nimanka la yidhaahdaa al-shabaab iyo waxay soo daynayaan wadooyinkan kelibiya ay ummadda ku jaawareerinayaan oo shacabka soomaaliyeed aad ay waraangelinayaan waxyaabaha wacyigelintaas guud ayuu hadafku ahaa guud ahaan in la isu waraysa
waa tahay wasiirada iyo adigoo wasiirkii dowladda dhexa iyo yaa kaloo kulanka marka goobjoogkida kalaha culimaadudiinka iyaguna qayb ma ka ahayeen
culamaa diin fara badan iyo la taliyaalkii wasaaradda agaasimiyaalkii howlwadeenadii iyo dhammaan saraakiishii wasaaradda iyo runtii ejiyada amba agaasima guudiyada oo afar dowlad goboleed waa lagu idlaalaa
waa gartay marka saddex cisho inuu soconayaad wasiir noo sheegtay saddexda cisho marka guud ahaan marka saddexdaa cisho ma waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha hadda aad sida gaarkaa carabka ugu dhufanaysa
aada iyo aad sida aad ka warqabto wasaaraddan howlo badan ayaa mudan howlahaas faraha badan ayaana la iska wareegsanaya hadday tahay manhaj diiniya oo macaahida diiniga ah aan wadna mudooyinkan haddii ay ahaan lahaaday shuruuyo kala duwan oo qaybo kala duwanna haddii ay noqo lahaaday waxaa howlaha horjabinta ula wasaaradda qaybooda kala duwan waxba yaan dhammaan waa waa la waa la falanqeeyey waxaana rajaynaynaa in haddii ilaahay wax wax ku ool ay kasoo bixi doonaan markay shirka uu idlaado ayaadna ogaa doontaan waxaa rasmiga oo kasoo baxa biidn illahi tacaala ujeedaduna waxay ahada tacaawun cala albiri wataqwa si guud in laysu kaashado laysu waraysto lays kala xuqaato waxyaaba caqabadaana jira oo wadanka ka guud ahaan ka jira in ummadda la wacyigeliyo abaaraha aad ka warqabtaan inay wadanka halakariyeen oo dadka qaarkood xoolihii ay ka la-deen duunyadii iska daaya dadkiiba markaan oo xaalkiisu si kalow yahay sidii ummadda looga wacyigeli lahaay in ummadda la kaalmeeyo la iskahan qabto laysu naxariisto marka waa mar dhow ilaa doonaa markuu soo dhamaado shirkaasina waxay kasoo baxa wada wadaagi doonaa biidn illahi tacaala waata wasiir waxaa kaloo yana kulanka qaybta ka ah inta maalin uu soconayo waxyaabaa laysku loo soo hadal qaadi doono arrinta fikirka xag jirkaa oo iyadu marar badan kulamo sidan oo kalea laysaga yimaaday maxaa iska bedelay ilaa iyo hadda waxyaabaha mar walba laga hadlo iyo dadaalka arrinkaa ku aadan waa xaqiiqa wadankan howlo daara dhacaya duruufo kala duwan oo ugu daran tahay duruufsa amni darro oo xag jirkaani muddooyinkaanba afkaar buracan wadanka uu ku faafinayo caruurteenu iyo runtii la marin habaabinayo oo fikir khaldan lagu shubayo way kamid ay ahayd leeday istaraatiijiyada halka looga hadlaya ama qodobada halka looga hadlaya qayb ka mid a ay intaas noo sheegtay aada baana lagu lafaguray in wacyigelin guud waddanka laga sameeyo la baadiiyo dowlad goboleedyada ilaa heer degmo heer gobol intaba la geeyo qorshaha looga hadlay halka ayay qayb ka ahatiyo
arrinta anshax xumada oo iyo daraagiska oo waqtiyadii dambe dalka kusoo badanayay oo adiguba aad sheegtay oo warbaahintan qarankana aad kala hadashay fariimo arrintaa ku aadan kulanka isagu qayb ma ku yahay waxyaabaa looga hadlayo
waa sidaan hore kugu xusaybaa dhammaan wixii wasaaraddan kuseeya noocay rabaan ha noqdaane halka ayaa lagu lafaburayay wixii caqabad jira oo in lala dagaalamo u baahan iyo wixii wanaag jira oo in la horumariyo u baahan intaba waa laga wada hadlay way kamid ay ahaada arrinta muxaadaraadku qodobadii laga hadlo qodob kamida unbau ahaa muddooyinkana waan wadno wacyigelintaas guddiyo kala duwan waa loo qabtay maadaama gobolka banaadir aan iska kaashanay taliyaha buriiska iyo guddoomiyihii gobolka istaraatiijiyadii qorshe loo sameeyey dardar ay ku socoto kama mirayn in maamul goboleedyadiina la helo si aytana sidaa laysula qaato arrinta sidii loola dagaalami lahaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cali rooble oo ka hadlayay kulan muqdisho uga socda wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo sidoo kale wasaaradaha diinta ee dowlad goboleedyada dalka dhinaca kale booliiska soomaaliya ayaa dhankooda sidoo kale wada howlgallo ka dhana maandooriyaha iyo dhaqan xumada howlgalkaasi waxaa inooga waramay afhayeenka booliiska soomaaliyeed
waa mahadsantiin raadio muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyeed goob kasta uu joogo xiliyadan markii lagu jiro ay dalku uu aado doorasho ama la galo xaalad isbedel waxay kordhiyaan shaqooyinkooda joogtada ah ee waajibkana faray ee ahayd in la sugo ammaanka ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan goobaha ay ku sugan yihiin taas annagoo ka duulaynaa baryahan bada baryahan dambe waxaa magaalada muqdisho kusoo batay dhaca moobeelada iyo dadka rayidka ah ee habeenkii la beegsado taasna waxay sii kordhisay howlgallada ay ciidanku wadaan si ummadda ammaankoodana loo sugo hantidoodana loo ilaaliyo ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan kuwa gaarka ah iyo kuwa saldhigyada dhammaan goob kastaoo booliis joogada waxaa loo istaagay in ummadda ammaankeeda la sugo lana xaqiijiyo xiliyada habeenkii aana la rondeeyo baaritaan la sameeyo howlgalo joogtaa la sameeyo taasna waxaa horey ugu dhawaaqay taliska uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed degmooyinkee hadda aad ka bilowdeen marka howlgallada
sida raadiyo muqdisho iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ba loo baahiyey xalay iyo habeen hore degmooyinka wadajir iyo darkeyle ayuu si joogtaa ugu socday waxyaabo badan oo ummadda lidi ku ahna waa lagu soo qabtay oo saldhigyada labadaas degmo la gelageeyey iyo mootooyin iyo baabuuro aan taargal lahayn oo si sharci daraa magaalada ku dhex joogay iyo waxyaabo smoll army ah iyo qolyo gaara oo aan sharci lahayn intaba waa lasoo qabtay saldhigyada ayaana gacanta ku hayn waa tahay howlgalku qayb ma ka ahaa arrintii wasaaradda awqaafta ku dhawaaqday in wax laga qabto oo ku saabsanayd isticmaalka maandooriyaha qaybihiisa kala gedisan oo magaalada muqdisho aada ugu soo badanayay oo ay ugu horeyso meelaha lagu caweeyo ay kow ka tahay xeebta liido
ha taas wasaaradda faritaankeeda keliya ma aha diinteena suubanaana faraysa in wax kasta oo dhibaya bulshada laga hortago ciidanka booliiska soomaaliyeed markay kusoo bateen go-aan ayuu qaatay sida horeba u sheegay taliyaha ciidanka booliiska soomaliyeed waxaa la sameeyey hoggaan diinta iyo dhaqanka kaa oo ummadda iyo dhalinyarada soomaaliyeed beegsadaa dadyowga kale aan dhaqanka iyo diinta annaga isku ahayn dadkaas in ay la jaan qaadaan si looga soo celiyo dhaqankooda suuban iyo diintooda loo waafajiyo hoggaan dhana la sameeyey maandooriyaha ka hortegiisa sida xeebaha oo damaashaadka loo tago hoteelada intaba waxaa loogu qoray saraakiil si fiican u taqaana dhaqanka iyo diinta si say dadku u wacyigeliyaan goob kastoo ay bulsha isugu imaatan waxaa loo diraa saraakiil ay hogaaminayaan sarayaal guud saraakiil dhexe intaba oo diinta iyo cilmiga iyo dhaqanka ina suubanku si fiican u bartay wax badan oo faa'iidahana waa laga helay waana laga soo qabsaday dadka reer muqdisho hadda waxyaabaha ay aadka ula tacaalayaan waxa ugu weyn ayaa waxay tahay dhaca loo geysto qaybaha kala gedisan ee bulshada ama taleefon weliba iyadoo taleefonkii qofka laga qaadanaya haddana dhibaatooyin kale oo nafsiyan qofkii loo geysto arrintaa iyada markii la shaaciyo warbaahin laga hadlo tuugadii ma moodaan naftirkooda inay difaac galayaan sidee arrinkaa waxaan ahayn loo samayn karaa si dadka dadka looga qabto
walaale tuugu kulama tashanayo qof walba oo soomaaliyeed uu raba inuu dhib geystana ciidanka booliiska iyo bulshada soomaaliyeedba uma roona bulshada soomaaliyeed ayadu way dareentay hadda waxay si toosa ula shaqaysaa ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay kusoo wargeliyaan goobaha dhaca lagu geysto mootooyinka noocooda qaaraa sawirana la wadaaga qaaraa mootooyinka taagadoodana la wadaaga si wanaagsan ay bulshooyinka degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir noola shaqeeyaan ciidanka booliiska soomaaliyana hadda waxay u tafaxeetay in lasii kordhiyo howlgalada hogaano gaara la sameeyo tuugada naftirkeedii markii ay idaacadaha iyo warbaahintu ka maqlaan in booliiska howlgal sameynaya way yareeyaan taana uguma harne meel walba ee la tuhmo ay mooto taargala-aana taalo mise gaari taargala-aana uu yaalo waan ku daba jirnaa waan noo soo sheegaa intaba hogaanka nabadgelyada waddooyinka ugu horeeyo in laga howlgalo baabuurta sharci la-aanta ah ee lagu fuliyo dembiyada kala duwan in laga hortago dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed qeyb kasta uu yahay waa u taagan yahay waana ku jirnaa waana kordhinaynaa ummadda soomaliya waxaan ugu bishaaraynaynaa wixii hadda ka dambeeya in soomaaliya ay u dhaqaaqdo dhinaca horumarka inta hadda howlgalka uu socday arrimahaasi aan ka hadalnay waxna aan iska weydiinay cid loo soo qabtahay ma jirtaa
waa cid badan kuwo badanoo loo soo qabtay tuugaha saldhigyada way joogaan sida horeyba lagu tusay moobeelo iyo qaar moobeelo tiro badan watoo lasoo qabtay dadkoodii annaga ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ku raadiyey nambarada ku jiray la wacay oo loogu geeyey guryahooda qaar nambaradoodii la garan waayey eheladoodii la wacay eheladii loo geeyey dabadeedna milkiilihii taleefonka lahaa saldhigga laga wacay laga qoray ummadda soomaaliyeed waxay dareemaysaa ciidankoodii ayagana isku xiran yihiin booliiska soomaaliyana uu si dhaba ugu adeegayo bulshada taana waxay ku muujinaysaa mar haddii taleefon qof laga dhacay oo iska dhaafay intii tuugii la qabtay nambarkii dib loo tixraacay gurigiis loogu geeyey taleefonkiisa taa waxay ku tusinaysaa in ummadda soomaalida booliiskoodii ay isla jaan qaadayaan baaritaankii ilaahay hadda aad samayseen degmooyinka arrinkaasi ma u wada siman yihiin mise waa degmooyin qaar oo culays kala saarayo si looga hortago dadkan dhibaatooyinka u geysanaya shacabka ma dhacayso degmo in la baajiyo cirifka cirif magaalada muqdisho degmo kasta waa laga holgelayaa habeen dhaafa loogu holgalo mise arrima operation operationku wuxuu rabaa sir iyo howlgal ma lagu sheegayo degmada lagu qabanayo laakiin ma la joojin doono intii ay ummadda soomaaliyeed nabad ku hoyanayso ee laamiga moobeeladooda iyo dahabkoodii waxooda ayagoo wata ay nabad ku marayaan ma la seexanayo ciidanka booliiska soomaaliyeedna habeen iyo maalin wuu u taagnaanayaa in ammaankoodii hantidooda iyo naftoodaba la ammaan geliyo shacabka inta nabadda jecel maxaad ka codsanaysaan haddaad booliiskii soomaaliyeed aad tihiin si ay idinkala shaqeeyaan doorarka nabadda aad ku sugaysaan ee arrintaa ku aadan
ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa wax walba hadda way hormareen oo ummadda soomaaliyeed waxay la jaan qaaday teknolojiyadda casriga ah haddii aad ka baqanayso in tuugga aan ku bartilmaamadsado moobeel aad wadataa sawir aad ka qaadi kartaa mootadiisaad sawir ka qaadi kartaa ciidanka booliiska barta kugu dhow ayaad la wadaagi kartaa adoona magacaagana la helin faceskaagana la helin ayaa tuugga ciidanka booliiska soomaliyeed waajibkooda ka gudan karaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in si dhaba ay noola shaqeeyaan haddii adiga aan lagu dhibaateyn walaalkaa baa la dhibaateeyey haddii adiga lagu dhibaateeyeyna waxaa la dhibaateyn doonaa beri walaalkaaga si ti ay u dhammaato dhibaatada in ciidankan booliiska soomaaliyeed ama ciidamada amniga guud ahaan oo naftooda iyo maalkooda cirdigooda iyo hooygooda iyo sariirtooda firaashkooda diyaarsan iyo xaasaskooda ooga soo tagay inay ammaankooda sugaan oo ay ayaga naftooda iyo maalkooda badbaadiyaan ayaguna gartaan hadday bulshada soomaaliyeed yihiin horeyna waaba u garteeno bulshada gobolka banaadir aad ayay ula shaqeysaa ciidamada laamaha amniga qaybahooda kala duwan waxaan kasii codsan inay sii xoojiyaan nala wadaagaan wixii xog ah oo ay ka hayaan hadduu tuug yahay hadduu argagixsan yahay hadduu hadday ka shakiyaan noqodkiisa iyo baabuuro kala duwan uu isticmaalayo hadday ka shakiyaan mootooyin kala duwan uu isticmaalayo intaba ay lasoo wad lasoo wadaagaan goobta ku dhoway boliis ku sugan yahay ama sida horeyba loo sheegay one nine nine ama teleefonada gaarka ee boliiska laga waco nine nine one ka si loogu yimaado goobtiisa iyadana loo nabadgeliyo tuugina loo qabto ummaddana ay u nabad gasho afhayeene adoo maadsan sidaan ka warhayno tuugadaasi dhaca geysanaya waa carruur soomaaliyeed hooyooyin soomaaliyeed ayaana dhalay guryo ayayna ka soo baxaan boolisku markii ay qabtaan iyagoo waajibkoodaanay ka gudan ayaa waxaa laga yaabaa in laga soo daba cararo oo ay ka daba yimaadaan waalidiin ama cid kaloo iyaga u doodaysa oo markii hore qabashadoodii loo baahnaa oo ka gaabiyey arrintaa iyadaa hadday dhacdaa idinka maxaa idinla gudboonoo go-aanaa ama qabasho ah oo idin degan walaal horta qof walboo soomaali ah waxaa dhalay hooyo soomaaliyeed oo usoo foolatay sagaalna soo waday haddana qofka xumaan iyo samaan hooyada kuma tarbiyaysee hooyada wiilkay dhasho waxay ku magacaawdaa guuleed waxay ku magacaawdaa galad intaba waxay kuu muujinayaan in ummadda soomaaliyeed dhaqankeedu wanaagsani uu yahay in ubadka la wanaajiyo tarbiyadiisa laakiin adduunyada marka cilmiyan aan u baarno tuugnimada waxaa abuuraa dunidan horo martay dhaqaalaheedu sareeyo ayaa haddana waxaa ka dhaca dhac dil billiqo intaba waxaa sabab waxay tahay nolosha qofba dhaqanka waxaa ka duuriyaa maanduuriyaha hadda aad sheegtay oo la isticmaalo waxaa kaloo bedela qofkoo homeless noqda ama shaqo la-aan noqda guriga iska fadhiya dhalinta soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay qortaan oo horeyna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada intaba u aansanayn in dhalinyarada soomaaliyeed loo wada qori doono ciidamada iyo wasaaradaha taana waxaan ka codsanaynaa dhalinta soomaaliyeed in laga tarbiyeeyo qaar badanoo horey loo qabtay tuugnimo cabsiyo lagu xukumay oo hadda waxaa jooga saraakiil ah oo la tababaray oo ummadda dadka ugu wanaagsan ciidamada ka mid ahaa jira marka insha allah ayagana waxaan rajaynaynaa wacyigelin badan markii la sameeyo in tuugnimada naftirkeeda ay yaraan doonto in qof walaalkaa wuxuu sita la haweysto
taas waa isla faanno waxaan rabaa waalidka dhankooda in iyaguna ay doorkooda ay ciyaaraan fariin arrinkaa ku aadan inaad fursadan warbaahinta qarankaad uga faa'iidaysato waalidka dhankooda in doorkooda ay qaataan si ay ubadkoodii ay ula socdaan oo aanay dad kale u dhibaateen hadhowna booliisku markay gacanta ku dhigaan oo aanay uga soo dabacarin wiilkooda faldambiyeed lagu hayo waa sax taas ma qarsoomi karto boqolaal dhacdo noocaasana soo martay waalid leh ubadkayga iskuul ayaa u dirsaday kuma aanu ogeyn waxa uu ku jiray waalidiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa haddii arday hadduu yahay ardaygii ubadkaaga ee aada u dirsato iskuol ee aadan ka warhayn xiisadaha uu soo dhigtay ee buwaagtiisa aadan kontaroolin ee aadan lahayn buugga sayniska aaway kan taariikhda aaway kan juqraafiga aaway aadan lahayn aadan dabagelaynin wuxuu ku jiraa dhaqan xumo wuxuuna horseedayaa inuu noqdo tuug ama mid isticmaala maanduuriyaha taa darteed waalidiinta soomaaliyeed waxaan ka codsanaya si loo yareeyo dhacdooyinkan tuugnimada dhalinyarada soomaaliyeed oo da-da yar ay weli ku dhaqaaqayaan in iskuullada ardayda macalinka iyo waalidka iyo ubadku ay isku xirmaan oo markuu soo baxana macalinku yidhahdo maku soo gaaray ardaygii macalinka markuu iskuolka ka tagana waalidka yidhahdo ardaygii maku soo gaaray si control loola socdo waalidiinta soomaaliyed waxaan ka codsanayaa inay toos ugu xirmaan macalimiinta iskuullada iyo cid walba inay dabagasho ubadkiisa halkuu u tooso iyo halkuu ka shaqeeyo si loo ogaado looguna hortago dhibaatooyin si aysan naftiisana ugu imaan naf kalena uusan ugu geysan
kaasi wuxuu ah dhegeystayaal afhayeenka booliiska oo ka warbixinayay howlgallo ka dhana maanduuriyaha iyo sidoo kale falalka la xiriira ama falalka dhaqanxumada dhinaca kale baarlamaanka puntland ayaa asna dood adag ka yeeshay faafinta dhaqanxumada iyo halista maanduuriyaha iyo weliba sidii sharciyo adag loogu soo saari lahaa haddaba waa kuwan qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka puntland oo arrintaa ka duwadaya
waxaan ognahay hadda xogaalnimadayada intaanu arrimahaan hadda ku dhex jirnay baaristiisa waxaan aragnay kiis lix mudan lix qof ku soo eedaysan tahay oo hantidii la hayo saldhigyada ay taal lixdii saddex ka mid a waxay noqdeen ciidankay ka tirsan yihiin saddexna waa shacab isku gaari baa lagu soo qabtay isku lacag baa hayaa isku khamri baa lagu wadaa iyo xashiish waxaa isku qabsaday saddexdii ciidankaa idna maxkamaddii ciidankaa waxay tiri annagaa xukumayna saddexdii kalena maxkamadihii madaniga ahaabaa daba jooga dadkiina dad laba maxkamadood kala aadi karo ee amlkiis maxkamado kale kala aadi karo baaris kale u baahan maaha marka maxkamadda ciidanka maxkamadda madaniga waxay tiri war nimankaan hadda ma hubaysnayn markaa tuutana ma qabin askarina uma ekayn khamra baa soo qabtay xashiish marka waxa weeye waa in maxkamadda madaniga ay xukuntaa arrintaas waxay saacidaysaa in xeerkaana shaqeeyo xeerna sidiisa waxaa loo sameeyaa inuu fulo mar haddii ciddii ay fulin lahayd berito oo loo geyn lahaa dhexdooda muhimel ka jiro anu waxaan qabaa in xeerka lagu caddeeyo sida gadaalna haddar ka muuqata waxa weeye xataa dadka xasaanadda leh aniga xildhibaan xaraf haddii laygu soo helo hadde waxa weeye in xasaanadda laga qaado in lay xukumo ayaa garanaysa marka waxaan qabaa in ciddii kale xukumi lahayd na ay mar walba ku caddeeyo qodobkan oo maxkamadaha madaniga ah loo daayo inay xukumaan maadaama dad shacaba guryahood la gelayo maadaama waxa weeye sida hadda xeerkaan qodobadan soo dhaafna ay sheegayaan gaadiid dadweyne lala wareegayo maadaama waxa weeye ay arrintaan marnaba maxkamadahii madaniga ahaa ka maarmayn in kiis laba qof ku eedaysantaa midna askari yahay midna shacab yahay ay laba maxkamadood isku haystaan waxaa ka dhalanaysa in sharcigii markaa uu wiigmo oo sidaa kaba dhalatay hadda oo lixdii qof aan ii sheegayo maanta suuqa laga soo heli karayo waxayna ka faa'iidaysteen ciddii xukumi lahayd baaba isku haysataba marka mar wey qodobkaa waxaan rabaa soo jeedinayaa in gadaal laga raaciyo markii maxkamada caddayso islamarkaana maxkamadda caddaynaysaa oo kiiska xeerkan fulinaysaa inay noqoto maxkamadaha madanigaa ee waddanka xildhibaanaha waxay soo jeediyeen maxkamadda ciidanka iyo maxkamadaha madaniga labadaba moog tahay dembiyada waa la geeyaa xeerilaalyaal bay kala leeyihin kuwa ciidanku xeerilaalyaal bay leeyihin kuwa kalena xeerilaaliyay bay leeyihin xeerkan markaynu ka hadlaynay arrinta waa arrin guud oo xeerkan dhex geli doonta sidaan ka fikiraya waa qodob meeshuu geli lahaa un baynu ka fikiraynaa qodobkaas waxaa weeya xeerkan golaha ka baxaya waxaa la rabaa inuusan yeelan fasiraado badan inuu yahay xeer israacsan oo hal weji mara ciidamadii iyo shaqaalihii dawladda iyo dadkii kale ee siyaasiyiinta iyo dadkii shacabka ahaa cid walba oo lagu qabto daroogo wixii lagu ciqaabi lahaa qodobkii lixaad ee shalay baynu soo marray marka laga reeba ganaaxyadan iyo qaybtan dambe marka sida ku cad qodobka dastuurka sharcigu cid walba waa ka sarreeya taasi waxay keenaysaa dadkii oo dhan in la geliyo qofki inaan qofka miskiinka ah marka khamriga u qabtay iyo daroogada lagu qabtana aan maaragtay ciqaab mudan dadka kale ee mas-uuliyiintana aan laga dhaafin sidii shalay halkan xildhibaana badani soo jeedinaya waxaa la yidhi ciidamada iyo iyo dadka madaxdaa bayba ku badan yihiin baa layidhi daroogo dad badan baa shalay meelaha kala ahaa waa dhici kartaa marka maxkamaddii ma maxkamadahan caadigaa baynu u duwnaa oo xeerka maxkamadahanu waafajinnaa maadaama ciidamadu waxay ikhtisaas u leeyihiin dembiyada ka dhaca ciidamada dhexdooda ciidamada kala duwan sida ku cad qodobka siddeetan iyo toddoba mise siddeetan iyo lix dastuurka dembiyada ciidamada dhexdooda w wixii ah way isdili karaan way isdhixi karaan way isdaawici karaan dhexdooda laakiin waxa waa shay kale marka haddii la yidhaahdo ciidanku markii khamri iyo daroogo lagu qabto la yidhahdo waxaa maxkamadda ciidamadaa la geynaya eedana waxaa ku soo oogaya xeeraalyaha ciidamada isla xeerkanaana la isticmaalaya anigu waxaan soo jeedin lahaa in xeerkan maxkamadaha caadiga ah loo duwo oo qof kasta noocuu yahay dadkii aan la kala saarin sidaa qodobka labaad ee dastuurku caddaynayo sharciga hortiisa in loo siman yahay xeerkuna uu isku xeer noqdo sharciguna uu noqdo sharcigaas guud ee dalka waayo qof ciidana iyo haddii qof rayidii wax isku yeeshaan dee qofka rayidka baa la tixgeliyaado matalanba gurigii kiradii baa la isku yeeshay jaraaxiyo dhib buu u geystay maxkamadaha ciidamadu waa inaanay noqon kabar ama difaac u noqonin sidaa daraaddeed waxaa soo jeedin lahaa in maxkamadaha maxkamadan caadiga ah xeerka iyo maxkamaddan la iswaafajiyo qodobku meeshuu geli lahaa iyo xaaxaada uu noqon lahaa iyo haddii la iska dayn lahaa mudanayaasha la wadaagay waana mahadsantihin waxa weeye dacwad xeerkan yaa muxuu ahayto ciqaabihiisa qaadaya sideedaba marka wax la samaynayo waa baaris iyo oogis iyo fulin weeye iyo iyo xukun weeye saddexdaasaa loo kala saara marka xukunka baaristii iyo dabagalkii iyo howlgalkii garanay laakiin xukunkii yani maxkamad baa iska leh marka waxaa dhici karta sida la sheegay maandooriya in lagu soo qabto tusaale ahaan afar qof laba ay tahay ciidan laba ay shacbi tahay innaguna xeerkan baynu u samaynay marka lama odran karo labada ciidankaana ciidamadu ha kaxeeyeeno xeeralyaha ciidamadu ha soo eedeeyo labada caadigaana xeeralinta kale ha soo eedayso lama odhan karo ciqaab afartan qof waa inay meel ka wada dhacdaan marka waxaa laga maar ciidamadan ah dabeecadda ciidanka dabeecadda ciidanka bay ku salaysan tahay maxkamadaha ee ciidamadu marka waxaan odhan lahaa sidaa uu guddoomiyuhu soo jeediyey kiiskan waa inaynu ka dhignaa maxkamadaha caadigaa cid kastoo gasho falka waxaan odhan lahaa sidaana ha loo seeqeeyo qof kasta oo lagu soo eedeeyo maandooriyo ha noqdo shacab ciidan ama sarkaal dawladeed waxaa awoodda dhegaysiga dacwaddaas waxaa awood u leh dhegaysiga dacwaddaas maxkamadaha caadiga ah arrinta kaloo meesha taaga waxaa weeye qof waxaa xasaanad leh oo la kala saari karaa dadka dastuurku xasaanadda siiyey cid kale lama soo gelin karo askari iyo sarkaal iyo cid kasta iyo taliyaasha ciidamada iyo wax allaale wixii aan xasaanad lahayn oo khamrada lagu qabto maxkamadda madanigaa la geenayaa waana la xukumayaa wax allaale wix halkaa lagu xeerkaasuu qabaana lagu xukumayaa wax ka hadaloy leeyihiinna ma jirto xeerkan anigu waxaa aaminsanaha in lagu daro dadka howlgalka marka la samaynayo dadka ku dhinta oo burcadda ah oo maandooryaha lagu qabto oo la laayo iyo kuwii ku dagaalama marka booliisku ay weerarayaan iyo hay-adaha amnigu intuba inaysan magna lahayn loona soo doonan karin qabiilla lahayn looma dacwoon karo qof allaale waxaa inta hawlgalkaa socda waxyaala lagu soo gaartana uu yahay hadur arrintaas aanu oran lahaa marka sharcigan inaan xaqiiqda ka laalaabanin waxaan hadda ka hadlaynaa oo dadkeenna iyo mujtamaceenu daawanayaa waxa weeye waa wax iyaga dhibku ay guryihii uga soo baxeen oo masaajidadii uga hadlayaan oo meel taagan yihiin si allaale iyo sidii ciqaabtaasi ay ku noqon karto mid dhaqangala dawladdu tallaabada ay qaadaysana loogu fududayn karo sharci kastoo wax lagaga qabanaya aynu taageero aad iyo aad baa umahadsantahy tan kale dee dacwadana waa madani ismaaciil guddoomiye ismaaciil anigu in shaki la geliyo ma arko maxkamad ciidana ciidanama qaadi karo waa waa dacwo madaniya maxkamadaha madanigaa baa qaadi kara marka maxkamad ciidan meeloo ka soo gasho maba jiro ninka askariga hadduu halka hamro ku cabo maxkamadda madanigaa baa la geynayaa waa dacwadan madani weeye marka waxaan qabaa inanaan isku khaldin maxkamadaha madaniga iyo tan ciidanka innaga maxkamad ciidan laynama soo mariyo maxkamadda ciidanka waxa weeye xeerarkeeda iyo nidaamkeeda inama soo maro waa wax ciidan waa wax dhexdooda ah lakiin waxaynu ka hadlaynaa waa arrimo bulsho iyo maxkamadaha madaniyaan ka hadlaynaa marka iyadana anu saasaan ka aaminsanahay horta xeerkaan qof kasta oo muwaadin ah ama ciidan ha ahaado ama mas-uul kale ha ahaado xasaanad ha ahaado qof shacaba ha ahaado ayuu qabanayaa oo dembigaan gala maxkamadda ciidamadu sida qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka ku qoran waxa ay qaadaysaa oo keli ah dembiyada ay galaan xubnaha ciidamada iyo ciddii isu ekaysiisa maxaa diidaya marka maxkamadda ciidamadu iyadoo qaadaysa inay xeerkaan isticmaasho dadka shacabka maxkamaddii madaniga ahayd oo caadiga ahayd baa qaadaysa xeerkaan bay isticmaalaysaa marka yaan laga dhigin waxaan qabaa inaysan noqonin wax iska hor imaanaya oo istacaarudaya taas taasaan ka qabaa midda kale oo cafiska madaxweynaha awoodihiisay ka mid tahay waa sax laakiin waxaa la yidhi wixii aan qisaas ama xuduud ahayn axkaamtaan soo marnay oo xeerkaan ku xusanna qayb badan waaba xuduud oo waxyaalaha ka dhalanaya khamrada iyo dadka caba iyo qaar baaba maaragtay xuduud ah marka waxaan qabaa inaysan iyada laftirkooda ka hor imaanayn sidaa loo adkeeyey oo guddigu ay usoo qoreen oo ay xeerka ugu qoran tahay waxaan qabaa sidaa in lagu ayido aad iyo aad baa umahadsantihin
mar haddii la yidhi waa lala wareegaya la wareegista ay tahay lacagta iyo baalka in isku qodobkaa laga dhigo xildhibaanadii soo jeediyay waa ku waafaqsanayo hal qodob la yskaga dhigo oo aan la kala qaadin qodobkaas waa waafaqsanahay waxaan kale oo iyadana aan waafaqsanahay arrintan hadda xildhibaankii ugu dambeeyey uu ka hadlay oo ah labada maxkamadood waa run oo ciidamadu waxay leeyihiin maxkamad gaara marka in halkaas lagu caddeeyo iyadana aad bay muhiim u tahay in lagu caddeeyo inay maxkamadda madaniga ahi hawsha tan leedahay aanay hawl ahayn maadaama dembigu dembi madaniya uu yahay in aan la kala saarin hadhuuto aad bay arrintaasuna muhiim u tahay
maxkamadda ciidamadu waxay gaar maxkamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin qaadista dembiyada ay galaan xubnaha ciidamada oo keli ah halkaa markii la dul istaago dembiga waxaa ka qayb qaadan kara dad shacab ah ooan ciidan ahayn hadday wada galaan dad shacabah iyo ciidamada oo ay xubno ka wada yihiin dembigay galeen hal fal dembiyaday wada galeen marka ayaa ikhtisaas u yeelanaya waxaan u malaynayaa dooddu meesha ka taagan tahay waa intaa anigu waxaan qabaa hadday faldembiyeedka ay wadagala xubno ciidamada ka mid ah iyo dad shicib ah waxay u baahanaysaa in si gaara loo qeexo ma og tahay hadday dembiga ay galeen ciidamo keliya way caddahay oo xubnaha ciidamada keliya waxa qaadaysa maxkamadda ciidanka laakiin hal fal dembiyeed inay maxkamaduhu kala gurtaan oo yidhaahdaan qaybna waxaa qaadanaysa maxkamadda madaniga ah qaybna waxaa qaadanaysa maxkamadda ciidamada oo dembigaas uu isku mid yahay caddayntiisu isku mid tahay dembiguna uu isku xidhan yahay oo labada dadkii ay isku xidhan yihiin inooma muuqato in maxkamadaha loo kala saaro waxaan isleeyahay inay noqonayso in faldembiyeedka maandooriyaha haddii ay wada galaan shicib iyo ciidan maxkamadaha caadiga qaybtooda ciqaabta in loo daayo aad iyo aad baa umahadsantihiin wabilahi tawfiiq in xeerka fulintiisa maxkamad gaara maxkamadaha aan lagu sii daynayn maxkamadaha madaniga ah loo gaar yeelo arrintaas soo jeedintii aan qarsoon kala kulanna bay ka mid ahay kadib waxaanu eegnay dastuurka wuxuuna xeerkaas waa inuu waafaqsan yahay qodobada dastuurka qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka wuxuu qorayaa maxkamadaha ciidanku waxay qaadayaan dembiyada ciidamadu galaan iyo dadka ciidanka soo ekaysiya marka qodobka mar haddii ay ciidankii shaqadiisii ay dastuuri tahay iyo garnaqaysii inaan maxkamadihii madaniga ahaa xeerarka qayb baa loo wareejinaa xoogaa way adagta waa in dastuurka wax laga bedelayo bay noqotay marka maxkamadihiina dee waa maxkamadaheennii xukun aan xeerkan waafaqsanayna ma xukumi karaan garsooraha xukuma isaga dembi ku gelaya waayo maxkamadihii madaniga ah iyo kuwii ciidanka kulligood garsoorayaashooda wax noqonaya xeeraaleyntooda ka dowladdu ay xukunto marka qodobka xadidaadda dastuuriga ah baanu ka eegnay mararka qaarkood dee waxaan idin yar siiyaa nafs dooda ah hadda arrintaa ciidamada inooguma jirin qodobkeenu ka hadlaynaa meelna laakiin ra'yiga golaha inaan yaro ogaanana waa rabnay waa ka gudbaynaa mudanayaal mudanayaal idinku mahadsantiin mudanayaal waxaynu gudagelaynaa si guud inaan xeerka ugu codaynay aan isu diyaarina codaynta mudanayaal wax ka beddelkii guddiga oo lagu daray tala soo jeedintii guddiga oo lagu daray tala soo jeedintii golaha wax ka beddelka xeerka khamriga iyo xashiishadda yaa ogol diidmo aamus mudanayaal codayntii guud ee wax ka beddelka xeerka khamriga iyo xashiishadda oo lagu daray tala soo jeedintii guddiga lagu daray tala soo jeedin wax ka beddelkii guddiga oo lagu daray tala soo jeedintii guddiga oo lagu daray wax ka beddelkii iyo tala soo jeedintii golaha waxay u dhacday sida tan koorumku waa toddobiyo soddon ogol waa shan iyo soddon mudane diidma waa laba mudane aamus waa eber toddoba iyo soddonkii cod saas ugu dhayen sidaa daraaddeed waxaan qirayaa wax ka beddelkii guddiga iyo tala soo jeedintii guddiga oo lagu daray wax ka beddelkii golaha iyo tala soo jeedintii golaha sidaas ayuu ansax ku yahay xeerkanna ku dhaqan gelayaa marka madaxweynuhu saxeexo faafinta rasmiga lagu salaamo
waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaanada puntland oo ka doodayey in sharci adag laga soo saaro maandooriyaha iyo sidoo kale arrimaha la xiriira dhaqanxumada kale ee ka jirta deegaanada qaar ee maamulka puntland barnaamijka sahanka ayaad la socotaan markaana mid ka mid a kaalimaha suugaanta heesta la yidhaahdo gabaryahay adduunyadu waxaa qaada ismaaciil cabdi ismaaciil yare ereyada iyo laxankana isaga ayaa le qayb ka mid a hiisaha jaceylka waxayna ka edka raadiga muqdisho soo gashay shan iyo labaatankii bishii lixaad kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii
aa adna waa taageeriyo gurxan kugu haboose kaa goysay mixide goortaadii aragtada adna waa taageeriyo gurxan kugu haboorte kaa goysay mixide wana tii godnaariyo dafka ku horusede inaan aawadaagay garta kugu naqayse garta kugu naqayse godnaariyo manasii godnaariyo kafka ku marsade inanaawadagay darta kugu naqayse
waagaga dhegeystayaal halkaasaan ugu gudubna heestaasi waxa ay dhextaal u ahayd barnaamijka saanka raadiyaha waagaga dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan warka saacadda ee barqoox waxaa la diyaara wariyaheena nicimo tuuryare mahadsanid xamdi bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka kooban ee redio muqdisho hadahan oo kale aad ka dhegeysataan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar ku tegaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug booqashada wafdiga oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay la xiriirto dardargelinta iyo hubinta doorashada golaha shacabka baarlamanka ee kooiyo tobnaad ra-iisul wasaaraha ayaa muddada uu joogo galmudug waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxda maamulka bulshada qeybaheeda kala duwan iyo xubnaha guddiga doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee ku sugan galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay magaalada kismaayo iyadoo ay kusii jeedaan magaalada garowe ee caasimada puntland wafdigaasi oo goordhaweedoodii diyaaradaha aan idhaahday garoonka diyaaradaha sayid maxamed ay kusii sagootiyeen qaar ka mid ah maamulka jubbaland waxa uu xarunta jubbaland waxa uu xarunta puntland kula kulmi doonaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani iyo mas-uuliyiin kale israa'iil ayaa dadaal ugu jirta sidii ay usii diin lahaayeen lamaano israa'iil ah ee ku xidhan turkiga kadib markii ay lagu eedeeyey in ay basaasayeen qasriga madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ee istaanbul eedeymaha loo soo jeediyey ayaa waxay beeniyeen dowladda israa'iil waxayna arrintaasi horseeday xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee ka dhexaysa dhegeystayaal intaasina waxaa kusoo koobaynaa warka saacadlaha halkaad ka dhegeysanayseena waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dib idinkugu celinaya barnaamijka sahanka raadiya
barnaamijka sahanka raadiyaha ayaad la socotaan dhegeystayaal xilli la gudagelayo doorashada golaha shacabka ayaa dhanka kale waxaa dadaal badan wada dhallinyarada oo doonaya inay kasoo muuqdaan doorashada haddaba doorka dhallinyarada iyo siyaasadda oo fursadaha u bannaan ayaan wax ka weydiinay maxamed macalin barwaani oo ah mid oo wax ka dhigan mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho
dadaal badanay ugu jiraan si ka duwan sanadihii hore inay ka qayb galaan siyaasadda gaar ahaan golaha shacabka oo runtii ka duwan marka la qiimeeyo sida lagu soo doortay aqalka sare oo inta badan ay gacanta ku hayeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada inkastoo doorashadu ay tahay doorasho dadban haddana doorashada golaha shacabka waxay kaga duwan tahay doorashada aqalka sare in ka qaybgalka ergooyinka iyo bulshada ay qayb ka yihiin doorashada oo aysan ahayn keliya inuu soo gudbiyo madaxweyne maamul goboleed taasoo laga yaaba inay fursad macquula siin karto dhalinyarada walow ay jiraan caqabado fara badan haddana waxaan dareemaynaa sanadba sanadka ka dambe ama doorashaba doorashada ka dambeysay in ka qaybgalka iyo fahamka ka qayb siyaasadda ee dhalinyaradu inuu soo xoogeysanayay iyadoo sanadkan aan dareemayno runtii in dhalinyaro aad u fara badan aad u fara badan ay u tartamayaan oo xusuldib ugu jiraan siday uga qaybgeli lahayn golaha shacabka waxaan rabaa inaan tilmaamo in almost laba kursi oo kamid a golaha shacabka hore loo doortay oo la guda galay maanta ay soo baxday ilaa sagaal kursi oo la raba in iyagana si deg dega loo guda galo marka waxaan dareemaynaa in in badanaa lalahaa doorashada ha bilaabatay laakiin ay bilaabatay dhalinyaradana runtii laba lababa aan ukala qaado qaybna waxaa laga yaabaa inay iyagu tartamayaan oo runtii number aad u fara badana qaybna saameynay kuleeyihiinoo waxaa qayb laga siiyey ergooyinka wax dooranayo oo lagu caddeeyey xeerarkii lasoo saaraya doorashooyinka in dhalinyaradu ay kuleeyihiin ergooyinka in qayb laga siiyo si ay ka qaybgalkoodii siyaasadda ay door ugu yeeshaan waya fahamka dhalinyarada waktigan gaar ahaan kuwa dalka gudihiisa wax ku barta ma isleedahay way ka duwan yihiin sidii hore waxaad moodaa inay xataa fahamka iyo siyaasadda iyo hogaaminta iyo inay dhalinyaradu u bisil yihiin oo waktigan waktigii lagu aamini lahaa hay-adaha qaranku ay waktigeeda la joogo walahi run ahaantii aad iyo aadaan isu leeyahay dhowr waxyaaboodba waa keenayaan inay fursadahaas dhalinyarada iyo fahamkoodaba uu kor u kaco waa mida dowladnimadeenu si tartiib tartiibay u xoogeysanaysay dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey dhalinyarada gudaha wax ku baranaysayna runtii aqoontoodii caadiga ahayd waa dhismaysay sidoo kale internetka oo nagu soo xoogeystayey dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey wuxuu fursad fiican siiyey fahamka dhalinyarada iyo inay arkaan adduunka iyo dhalinyarada saameynta kuleeyihiin sidoo kale isdhexgalka dhalinyarada dalka gudihiisa wax ku barta laftiska intuusan internet ku jirin waxaa dhici karta dee qof walba inuu deegaankiisa keliya joogay laakiin ka qaybgalku way sii xoojisay marka arrinta kale muhimka aan raba inaan tilmaamo waxay tahay dhalinyaradu si xoog lahay qaybaha kala duwan ee dowladnimada usoo galayeen xiliyadii ugu dambeeyey marka qofka hadduu agaasimo ahaa ama shaqaalo dowladeed ahaa waxaa laga yaabaa hadda inuu u arko inuu raadiyo xil ka sareeyo xilkii hore ee uu jooga runtii wayahay waayahay orgooyinka fursadaha ugu muhiimsan dhalinyaradu ay haystaanay ka mid tahay marka la yidhaahdo xildhibaanada qaarkood xildhibaano waxaa jiro ama wakti badan siyaasadda kusoo jiro labaatankii sane lasoo dhaafay maaragtay sharci dejinta ha u badnaadaane ku jiray dhalinyarada xilligan laga yaabo in dad labaatan kaa sano siyaasadda geedfadhi u ahaa ay la tartamaan maxay fursada hooseenaysaa kuwa ergooyinka marka maaragtay xataa u hiliyaan
runtaa su-aal muhim ah waayo oo su-aalaha eh, runtii eh, macnaha u leh barnaamijkan aan islaahi waa ku jirtaa Eh, dabcan markuu qofku meesha ku raago laba fik- laba arrimoodba way bixinaysaa waa arrinta koowaade waxa- waxa- dareen waxaa jira ah inuusan diyaarinin qofkii mas-uulka ahaye meesha joogay dadkii bedeli lahaa oo qor isu dhiib weye siyaasaddu qof hadduu afar joogo hadduu sideed joogo at least waa inuu diyaariya dadkii asaga bedeli lahaa Eh, arrinta labaad ee muhiimkaana waxay tahay in joogitaanka qofkaasi ay ay keenayso dareen kala duwan oo dhalinyarada iyo bulshada uu kursigaas ku matalayay ay ay qabaan oo ah dee qofku ma keligiis ayaa ayaa reerkan oo dhan asaga ma keligiisba Eh, runtii hadda waxaa jira olole xoog badan oo dadkaas iska joogay eh, ku socda oo dhalinyaraduna ay hormuud u yihiin bulshada ergooyinkaana laga yaabo qaar badan oo kamid a in arrintaas ay ay saameyn ku leedahay oo isbedel inuu yimaado Eh, ay tahay runtii dad dad badan oo gartayaa jira oo hadda inta aan ognahay xildhibaano golaha shacabka waxaa jira yidhi aniga sanadkan waa idin soo fadhiyey muddo laakiin sanadkan anuma tartamaayo ha soo soo dirsado ciddii waxaa waa idin keeni lahayd yihiin dadkaas oo kale inta aan sidaas yeelinna waxaa muuqata in baraaruga ee xoogga lahe jira uu saameyn ku yeelan doono waxaan rabaa inaan halkaas tilmaamo doorashadii labada kun iyo lix toban laba kun toddobiyo tobankii waxaa soo baxay eh, wasiir siraaji raxmatullaahi calayhi oo oo runtii nin dhalinyaro oo firfircoon oo xildhibaanada ugu da'diyarna ku jiray wasiirna ahaa ninkaas soo- sida uu kusoo baxay marka aad loo fiiriyo nin dhaqaale haysta ma ahayn ninka la tartamaayana wuxuu ahaa nin muddo dheer soo fadhiyay haddana ergadu iyadoo oo loo ballan qaaday lacag iyadoo oo la yidhi waxaan idin siinaynaa wax kasta waxay doorteen ninkaas dhalinyarada ah ee xeryaha qaxootiga ka yimid ee codkooda siiyaan iyagoo wax muqaabil samaynaynin waxaan isleeyahay een, dhacdooyin la mid ah oo aad u fara badan inaan ku arki doono doorashadan labada kun iyo koo iyo labaatanka hadduu eed eed- waaya dhalinyarada maaragtay ergada ku jirta laftooda eh, waxbay ku qiimeyn doonaan marxaalada lagu jiro iyo wadanka iyo eh, qofkan laftiisa la tartamayo maxaa lagu xulan karaa bay kula tahay dhalinyarada hadda wadanka laftooda eh, maaragtay ama wax ku bartay ama dagaaladan kusoo hanaqaaday maxaa lagu xulan karaa miisaankaas ma leeyihiin ay golaha sharci dejinta xajmigiisa ku yani eh, ku qaadi karaan ma leeyihiin laftooda haddii fursaduba ay helaan walahi waxaan isleeyahay eh, guud ahaan ergada wax dooranaysa laftirkeeda ayaa qiimeyntaas u baahan in ay ay saaraan waxaan isleeyahay eh, arrimaha ugu muhiimsan ee qofka la raba in lagu doorto laba shay ayaan isleeyahay waa ugu waaweyn yihiin kow waa capacity iyo kartida qofka oo meelaha laga qiimeyn kara ay ka mid tahay waxqabadkiisii ka horreeyey rabitaankan hadda uu rabo oo qofka siduu ahaa horta backgroundkiisa afartii sano shantii sano tobankii sano ugu dambeeyey aqoontiisa iyo waxqabadkiisaba siduu ahaa waa meel laga qiimeyn kara ila tahay Eh, dabcan dee dhalinyaro iyo odayaal hadday ku tartamayaan haddii ay dhalinyaro iyo dad aqoonyahan oo kala duwan oo kala da ku tartamayaan waxaan isleeyahay doorashada ergada waxaa asal u ah hadba qofka ay isleeyihiin waxtarka ugu weyn ayuu soo kordhinayaa hadday tahay kursiga meesha uu ku matalayo iyo hadday tahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee uu ku matalayo golaha shacabka intaba dhalinyaro waa dhalinyaro keliya ma aha miisaanka eh waa kartida waxqabadka ay ka filan karaan bulshadu levelka kursiga matalaadiisa ah iyo levelka golaha shacabka ee uu ku matalaya ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan isleeyahay marka arrintaasna muhim waaye qofka dhalinyarada haddii laga kabasiti fiican yahay dhalinyaranimada keliya doorashada ma noqon doonto laakiin waxaan isleeyahay runtii dhalinyaradu laba shay oo muhim ah ayay leeyihiin kow marka gudaha qofka uu wax ku barto wuxuu aad u dareemayaa baahiyaha ay qabaan bulshada inteeda ugu badan oo toddobaatan iyo shan boqolkiiba ah oo dhalinyarada kolligiisii ama dadkii uu wax la soo bartay ah marka uu uga dhow yahay qofka laga yaabo inuu ama banaan ka yimid ama laga yaabo inuu ka da'weyn yahay marka baahiyaha ay fahma uu ka fahmi og yahay arrinta koowaad waa taas arrinta labaad dabcan way ku kala duwanaan doonaan dhalinyaradu oo dee qof walba kartidiisa iyo awoodiisa iyo galaangalkiisa iyo macluumaadkiisa ay ku xirnaan doonto hadda sida ay wax u qabtaan waxaase aaminsanahay runtii in dhalinyarada ay isbedel weyn haddii ay ku yimaadaan marka horeba aragti iyo furfurnaan iyo karti iyo aqoon ay ku yimaadaan wax- fursadana ay siiyaan ergooyinkooda runtii waxaan isleeyahay inay heli karaan eh, platform ama fursad ay wax badan ku samayn karaan waaya dood kale oo waxaa jirta kasoo horjeeda dhalinyarada gudaha wadanka wax ku bartay oo aad hadda ka dhawaajisay inay inay eh, uga beerlaxawsan yihiin eh, kuwa kale banaanka laga yaaba inay ka yimaad dood kale oo waxaa jirto iyana dhahaysa dhalinyarada ama qurbaha ka yimid ee waxbarasho ka taya fiican weliba kuwa gudaha wax ku bartay ee dibadda kusoo helay inay maaragtay haddana dowlad iyo nidaam wax kusoo bartay inay kuwan eh, kana mas-uuliyad fiican yihiin kana hogaamin fiican yihiin wax badan ay ay uga duwihiin marka marka la isbarbar dhigo laftooda soo doodaas meesha kuma jirto
walahi aniga waxaan ku jiraa dadka dooda qabaa in isbarbardhiga ama dadka qurbaha dhalinyarada nooga imaanaysa iyo dhalinyarada guulaha joogta dooda halkaas in la kala xigsado aan qabin ee qaba in la balance gareeyo dadka banaanka imaanaya dad fiican ku jiri kara dad laga yaabo in laga laga fiican yahay ku jiri kara dhalinyarada gudaha wax ku baranaysa wax ku jira dad taf ah wax ku jiri kara dad laga fiican yahay marka aniga waxaan qabaa mar walbaba meesha wax laga qiimeynayo inay noqoto fahamka kartida wax qabka iyadoo loo fiirinayo bal qofkan tobankii shantii sane ugu dambeysay lixdii sane ugu dambeysay toddobadii sane ugu dambeysay siduu ahaa galaangalkiisa iyo waxqabadkiisa siduu ahaa ama banaanka wax kusoo barto dabcan hadduu sharcigu siinaayo sabab aan uga hor istaagno ama dadka dhalinyarada gudaha wax ku bartay ay uga hor istaagaan ma jirto dad badan oo runtii qiimo badan oo wax badan kusoo kordhiyay dalka ama hadday tahay publica oo nidaamka dowladnimada ah ama hadday tahay privatka jira runtii waa dhalinyaro walaalaheena waxqabadkoodana u baahan nahay kan fiicanay iyaga ah waxaan rabnaa inaan soo horumarino kan fiicanay gudaha wax ku bartayna waxaan rabnaa inaan soo horumarino miisaanku uu noqdo waxqabadka iyo kartida inay noqoto waya waya dood waxa jirto aada maaragtay dad oo ku saabsan masalan maxaa la yidhaahdaa dad siyaasadda muddo kusoo jira ama golaha shacabka ha ahaato ama hay-adaha kale dowlad oo golaha shacabka hadda doodeeda taagan waxaa jiro dad ganacsato u badan oo dhaqaalo haysto oo milyan milyanaaro ah oo yacni ku talagalsan inay awood ku marorsadaan ama lacag ku bixiyaan maaragtay iyagoo laga yaabo inaysan mujtamacana wax kusoo kordhin waddankana wax kusoo kordhin laakiin ay ganacsigooda iyo waxooda ku ilaashadaan dadka wax dooranayana waa ergo dhalinyaro u badan hablo iyo iyo ragba waxay ahaadaan maxaa la gudboon ergadaas si ugu yaraan kan anfaca leh loo aado oo aan looga fakirin dhaqaalaha uu kan bixinayo aad mahadsan tahay runtii adigaaba ku daray waxa ugu muhiimsan oo ergada ay tahay inay wax ku qiimeeyaan sidii horena aan usoo tilmaamay waa waxqabadka laga filan karo qofkaas ku matalaya golaha shacabka waa ognahay duruufaha dalkeena oo ka warqabnaa waxaan u wada joogno waa sida golaha shacabka intooda badan ay kusoo baxaan ama xildhibaanada guud ahaan ay kusoo baxaan dhaqaaluhu iyo lacagta la bixiyo iyo waxyaabahaas aad u fahmaynaa waana caqabad jirto runtii weliba dhalinyaradu lacagna haystaan tartanka intaas ay ku galaan iyagoo laga yaabo inay kartidoodii leeyihiin laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ugu yaraan ergada wax dooranaysa inay wax ku miisaamaan taariikhdii lasoo maray labada kun iyo labaiyo tobankii doorasho dalka ka dhacdaan soo marnay tii ugu horreysay labada kun iyo lix tobankii laba kun iyo toddobakii doorasho kalaan soo marnay dadka lacagaha bixiya marka ay lacagta bixiyaana ugu dambaysa bulshada waxa ugu weyn ay isticmaalaanna waxay tahay annaga iyo adinku codka waa kala gadanay walaalayaalo haddii aan ku fadhiistay dee anigu lacagaan idin siiyey nagu kala wada marka si aysan taas u dhicin waxaan qabaa qofay ku qiimeeyeen kartidiisa ku qiimeeyeen waxqabadkiisa inay soo hormarsadaan si berri ka maalin ay ugula xisaabtami karaan dhihi karaan kursiga aan ku fadhido waa kursigii dadka soomaliya aan ku matali lahayd oo kursigii beesha kursigaan aan ku matali lahayd waxaan kaa rabnaa inaan wax ku qabato haddii aan wax ku qabaninna in meeshaas kalsoonidii aan ku siinay aan kaala laaban
kaasi wuxuu ahaa maxamed macalin barwaani oo ah bare wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho barnaamijka sahanka ayaad la socotaan dhegeystayaal weli yuusuf maalin waa naafo ku shaqaysta mootobajaajta si uu gacan ugu hoorsanin waxa uu ka doortay xirfaddan haddaba warbixintan waxaa inooga diyaariyey wariyaheena maxamuud cabdinaasir soofeysane
dadka qaarkood waxay u arkaan inay tahay midda muuqata haddii uu qofku isku qufulo inuu leeyahay baahi gaar ah waxaa laga yaabaa inay soo wajahdeen niyajab weyn oo markaas uu waxba qabsan waayo yuusuf maxamed maalin ayaa qaacidadaas ku dabaqay noloshiisa oo isagu iskuma arko inuu yahay nin naafo ah
maadaama maaragtay laxaadka beel isma dhino nin laxaadkii beelaad tahay maaragtay bal iska seexo maaragtay guriga joog nololo laga rabaa nafaa leeyahay marka waxaa u fikeri in aad shaqaysto maasha allah walaal walaalaha ka mida islaamka mootadan iska lehay amaad ka kiriistay kiridiisaana uga tuuraa
in muddo ah ayuu gudaha magaalada muqdisho uga dhex shaqaysanayay mootadan bajaajta oo uu ka kiraystay nin ay saaxiib yihiin yuusuf toban sano ka hor waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo lixaadkiisu dhammaystiran yahay balse hoobiye hobow ah oo ku soo dhacay gurigii uu ku noolaa ayaa kala dhantaalay xubnihii jirkiisa muddo dheer oo ay ku qaadatay inuu ka soo kabto dhaawaca kadib markii uu dareemay caafimaad waxa uu go'aansaday inuu shaqaysto mootadan ka horna waxa uu ii sheegay in uu soo qabtay shaqooyin kale oo xoogsi ah
والله دتك معامل كذا ذاك أحد لو دتك ما أرتي دتك عند إلهي سنو ما هنوا سيدا شن هذا فرط شن هذا فرط إلهي ما سنين نبي قارة وناسن وكذا ما أرتي رؤوس شغيسو وما أرتي كل يرجلنا يو ماشي ما أرتي إنت قبل قبل نستسين أو كلا ما أرتي ما دام كان ما أرتي أنا يخش وما أرتي لحد كيس سوايي وهذا نشق سنة رؤوس أو كلا دنا حق لي محاك محاك ورا على رجع موت محاك محاك وكذا كله دنا ما أرتي وكذا بستاجين
dadka uu la macaamilay yuusuf ayaa ku sifeeyey nin shaqsiyad wanaagsan leh oo ballantana ku fiican ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki oo ah suxufi dhacdooyinka gudaha dalka ku soo gudbiya aaladda yutuubka ayaa ka mida dadka mootada yuusuf uu darawalka ka yahay raaca maalin kasta
yuusuf runtii waa nin ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba runtii maalin maalmaha ka mid ah ayaan anigoo ka imaaday shaqo runtii yuusuf maalintaas aan isbarannay kadib waxaan noqonnay dad saaxiibo ah oo markaasi ka mid ah macaamiishiisa sidoo kale waxaan go'aansaday inaan ku xirmo oo aan ka mid noqdo dadka kiliintiga u ah ama dadka mar walba sida joogtada u raaca mutadiisa dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee soomaaliya ayaa badi uga haray shaqooyinka iyo inay nolosha ka sameeyaan horumar niyadjab uga imaanaya dhinaca bulshada taasoo ku kallifta badankood inay isku arkaan dad ka duwan dadka kale balse yuusuf ayaa isagu dhagaha ka furaystay waxyaabaha u abuuri kara niyajabka maxamuud soofaysana warbaahinta qaranka muqdisho
aad buu umahadsan yahay maxamuud cabdinaasir soofaysane oo nala socodsiinayay warbixintaasi barnaamijka sahanka ayaad la socotaan dhegaystayaal xaaladda qaar ka mida dadka ku jira xeryaha lagu soo barakacay ee ku yaala degmada dayniile ayaa laga deyranayaa iyadoo weliba la sheegayo in dad horleh ay soo gaarayaan madaxa samafalka ee degmada cabdulaahi xiire ayaa inoo waramay
aad u mahadsantahay maxamed iyagu dadkii dadka xabada barakacyaasha waa degan yihiin dhibaatooyin badanna waa isku jiraan waxaana kusoo badahayaa qaara hadda wada cusbaado oo ninka laas caanood iyo meeshan oo ninkilaado ay kusoo wada qaxeen aa hadda kusoo batay xaaladoorana aaday u dhiirataa xagga daawada iyo xagga wax meel kasta marka xalka hore saas waayo nin waa dhooban yahay waa gartay tirada dadka la dhihi karo hadda waxay ka yimaadeen dhinaca laascaanood dadka ka yimaaday tira ahaan intee bay gaar
wallaahi hadda adigiibaa laba boqol iyo xoogaa anigu ninkaan soo gaarta dhinacan barsame oo oo naqaara ka yimid oo meelahaas ninkaa kasoo baxay aadayna u dhooban yihiin waa welina waa soo dalmaayaano ninka la yidhaahdo waa soo daba joogaana hadda tirakoob gud samaynin laakiin dadka hadduu socdo ma samayno ilaa uu kasoo dego macnaha kasoo dhamaado marka asaa xaaladaasaa ka jirta meesha dadkiina barakacyaashina aaday ugu bateen meesha ma barad haye
marka maxamedow ninka xaaladoor meeshaasi mare ninka masquula la-aan waa jirtaa cudurro badan ninka ilaado dadka wada haaya jareecooyin waa jiraan niyahow xaaladda meesha ka jirta wax laga sheekay kara maaha ma garan waa tahay marka dadka idinku soo kordhay hadda dadkii hore u deganaa ee barakacyaasha dad horleh ayaa yimaaday oo ka yimaada laascaanoodii deegaanadaas tir ahaantoodana aad noo sheegtay boqolaal inay gaarayaan dadku dad caruur wata oo dad waayeelah wata oo duruuf ay ka muuqato dadku ayay ahaayeen marka meelo ay deegaansadaan ma u hesheen oo ay ku noolaadaan
walahi ninuu dinkii raado waxaan ka qaado dadka oo kolley dhulka sidaa iskale dad gooflayaal oo macnaha goofleya adiga meelo uga barinay oo macnaha inay kusii noolaadaan si markii oo degmada ay meel ugu raadinayso ayaa ninkiraadan uga barinay waa adiga hadda meesha degay laakiin meeshaad waxay tahay hadda musqul male guri la dhisa male marka waa un maalaanta loowal waa u abnayo macnaha jeengada iyo unusoydan ilaa welina ninka laihaahdo looma helin caqabiyada ama toanda ama bacyahal kale iyo weli looma helin hay-adaha lawaa wada gaarsiinay qaara kormeer ugu yimid oo wada arkeen oo marka xaaladda saas waa weli laakiin ninka laihaahdo banaankay wada yaalin ma garat
waa tahay ee dadka qaar waxay noo sheegayaan ee ku sugan ee kaamamka degmada dayniile ku yaalla in dadka si weyn loo soo dhoweeyey hase ahaatee inay jiraan cudurro carruur ayay noo sheegeen inay xanuunadaa jira u geeriyoodeen ee dhowrkii bilood oo ay joogeen arrintaa baxaan ka jira
hada maasitaba maxmed waa jirtaa arrintaas geeriyoodba geeriy geeriyadu waa wada jiraan carruurtu waa jirtaa dad waaweyn xataa waa jiraan oo mataqaanaa ninka la yidhaahdo hargabkii ku dhaco haddana iska dhimahaayo waa jiraan haddii ugu dambaysay afar iyo saddex waaweynaa lasoo duugay iyo dhowr iyo saddex yar yara ma garad haye marka waa waa jirtaa iyadoo saas tahay haddana ninka la yidhaahdo culays badanaa meesha dadka haddana iskordhoodan oo macnaha meel aan kala fogeyn waa isku qabadsiinayaan cudurrada waa isgaadsiinayaan sida kaababka aad ku taqaano waa iskor saaran yihiin musqula male oo tahaaradina waxay keenaysaa qofka habeen banaanka dher isa jiriya manaha guryaha sheedoora sookaawanaxaara marka dhibaatadana meeshaasi ka imaayo cudurrada iyo magarad
haye marka cid idinka daryeesha ama cid idinka kaalmaysa ee dhinaca dawooyinka oo heedaha samafalka ka tirsan ama dawladda ka tirsan ee ma jiraan
walahi nin waxa waaye wax hadda oo oo ninkiraa gurmad oo daawo oo meesha u keenaano ninkiraa ma jiriyo oo jirin anagoo isbitaalka dayniyle ayaa hoogaa ninka la yidhaahdo aan ahayn isbitaal oo labada dinka isbitaal guud uu yahay oo lacag la-aana halkaasaa kula oonaa wixii baabuur iyo mootooyin aan kuwaas halkaasaan geynaa m c f mana meesho oo m c f wax daaweynaya kuma yaallo marka asagana dadkuna ilaa iyo ninkii leedo sodomeeyo kuna gaara ma garato haye
intaasoo qoys wax gaaraayo oo masqul iyo dhul badan iyo aan haysan dhibaatada meeshaas ka imaanaysaa maxamedow maqre waa tahay ee dabcan ee guddoomiye waad la socotaan ee dadku waa dad soomaaliyeed oo haddana u baahan daryeel u baahan si wanaagsan ayaad u soo dhoweyseen deegaanada qaarkood ee magaalada muqdisho oo barakacyaashu ay degan yihiin waxaa ka jira in amnigoodii khatar uu galo dadkii oo haweenkii meesha deganaa loo cabsado nabadgelyadoodii arrintaas idinku see ka tihiin
ma ma ma arrintaas annaga xagga nabadgelyada annaga waa ka fiicannahay alxamdulilah maamulka guddoomiyaha uu yahay ayaa ninka laada arrintaas ka shaqeeyey dadka taas aada iyo aaday nabadgelya waxaa loo soo aadayaba meesha loogu soo buuxsan maayada waa nabadgelyada yaroo macnaha dad qofku meesha uu ku nabadgelayo aada cunno ilaahay waa u qaba laakiin meesha uu ku nabadgelayo uu soo aada da xagga nabadgelyada aada iyo aad waa meesha ma garat haye
wax dhibaataba ma qabaan kaas ilaa habeenkii sideed saac buushkoora iyo nololkoora xataa waa u daaran yihiin waa ninka la yidhaahdo taas waa nabadgelyada sita waxawaaye aada iyo aad waa waa gartay bal gabagabadii eh, maxaad soo jeedinaysaa oo mataqaanaa aad ku baaqi lahayd
waxaan soo jeedaa alxamdu ninka la yidhaahdo dadkaas tiriday ka bateen kuwa hore iyagoo waxba haysan oo ilaa iyo sanad laba sano iyo haysan weli wax helin oo waxa uu iska koobkoobana haydo soomkii ugu dambaysay waxyar oo dad uu keenkeenay ama haydo gaaban ilaa intaas iyadoo ninkii la yidhaahdo marka oo hadda haddana lagu soo batay marka waxaan ku baaqaa ninka la yidhaahdo wixii oo wax qaban karo ama hay-ado ama dawladda ama dad islaama oo wax sidaraysanaya dadkaas ninka la yidhaahdo cid waxay qaban kartaa inay si degdega ugu soo gaaraan oo arkaan kii masquldhisi kara iyo kii daawo keeni kara inay wax u keenaan oy arkaan oy ninka yidhaahdo u yimaadaan ku baaqaya
waagaag kaasin waxa uu ahaa cabdulaahi xiireey oo ah madaxa samafalka ee degmada daynile barnaamijka sahanka ayaad ku dhegeysanaysin markan xubnaheenii ayaan soo gaarnay xubintii dhinacaasi wararka dibadda waxaa la diyaaray aadan diyeesh mahadsaned xamdi qodobada ugu waaweyn ee wararkii ugu dambeeyey arrimaha dibadda waxaa ka mid ah wiilow dhale madaxweynihii horeete ee dalka libiya koreel macamar al khadaafi oo u tartamaya xilka madaxweynimada ee dalkaas oo lagu wada dhowaan in ay doorasho ka dhacdo ku dhowaad labaatan ruux ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dalka burkina faso ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika iyadoo dowladdana ay ka hadashay weerarkaas oo ka mid a weerarada ugu khasaaraha badnaa ee loo geysto ciidamada dowladda iyo weliba dalalka isbaysiga carbeed oo la sheegay in duqaymo diyaaradeed ay ka fuliyeen dalka yemen iyagoo la sheegay inay garaaceen goobo ay ku sugnaayeen xoutiyiinta dalkaas ee ka soo horjeeda dowladda aan ku bilownay wiilow dhale madaxweynihii horeeto ee dalka libiya ayaa u tartami doonaa tartanka xilka madaxweynimada ah ee lagu wada dhowaan inay ka dhacdo waddanka libiya sayf al islaam khadaafi oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii horeeto ee la dilay ee dalka libiya koreel macamar al khadaafi ayaa lagu soo warramayaa in la arkay isagoo iska diiwaangelinaya musharaxnimada lagu wado waa xarunta isdiiwaangelinta ee musharaxiinta ee waddankaasi libiya oo lagu wado in doorasho ay ka dhacdo bisha disembar ee soo socotaa guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa waxaa xaqiijiyeen in sayful islaam uu isdiiwaan geliy islamarkaana uu ka qayb geli doono doorashada lagu wado inay ka dhacdo waddankaasi arrintaas ayaa waxaay noqotay mid layaab ku noqotay meelo badan oo ka mid a caalamka iyadoo wiilkaas uu yahay mid caan ka ah waddankaasi iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka waxaa lagu wadaa in dhowaan dalkaasi ay ka qabsanto doorashooyinka iyadoo goobjoogyaalana ay ka noqon doonaan wafuud ka socota beesha caalamka baraha bulshada ayaa lasoo dhigay wiilka macmar al khadaafi oo xiran ookiyaalo madow iyo dharka hiddaha iyo dhaqanka ee dalkaasi oo isdiiwaangelinaya magaalada sebha layidhahdo ee ku taalla koonfurta waddanka libiya dalka libiya ayaa waxaa dalalka caalamka ay sheegeen in afar labaatanka disembar ee soo socota ay ka dhici doonto doorashada madaxweynimada ee dalkaasi iyadoo horey taasi loo sii qorsheeyey shir ayaa waxaa uu ka dhacay magaalada baris ee dalka faransiiska jimcihii lasoo dhaafay waxaana ujeedkiisa uu ahaa in dibdhac uusan ku imaanin ama aysan ku imaanin doorashadaasi lagu wado inay ka dhacdo waddanka libiya oo ka mid ah dalalka sida xoogan uu saameeyey burburkii ka dhacay sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa waxaa dalkaasi ka dhacay dagaallo waxaana taas ay sababtay in xukunka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer xukumayay dalka libiya mucamar al khadaafi oo markii dambe ay dileen mucaaradkii ku kacsanaa wixii intaa ka dambeeya waxaa dalkaas uu galay dibudhac aad u weyn iyadoo beesha caalamka ay markii dambe isku daday in loo dhiso dowlad kumeel gaara dalka liib waa dalka burkina faso weerar ka dhacay ayaa lagu dilay ugu yaraan labaatan askari oo ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalkaasi dowladda burkina faso ayaa si korul u cambaaraysay weerar ay ku sheegtay inuu arxandarro oo ka dhacay waddankaasi oo lagu dilay ilaa iyo sagaal iyo toban ka mid ah ciidamada dowladda iyo weliba qof rayida rag hubaysan ayaa la sheegay in weerar ay ku soo qaadeen waqooyiga waddanka burkina faso gaar ahaan meel ku dhow xadka saddexagalka ah ee waddankaasi uu la leeyahay dalka maali ee galbeedka qaaradda afrika rag hubaysan ayaa weerarka soo qaaday waxaana la xaqiijiyey inuu ahaa mid gaadmo ah oo lagu dilay ciidamada wasiirka amniga qaranka ee dalkaasi maxim coon ayaa waxaa warbaahinta qaranka uu u sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamo ku sugnaa goob difaac ah oo ku dhow meel laga qodo macdanta oo ku taalla waddankaasi wuxuuna sheegay in weerar lagu soo qaaday subaxnimadii hore kadib halkaasi lagu dilay ciidamadaasi oo tiradooda ay gaaraysa ilaa iyo sagaal iyo toban askari halka la sheegay inay ka badbaadeen ilaa iyo labaatan iyo laba kale oo ka mid ah askartii halkaas ku sugnaa oo markii dambeeta lasoo helay ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay dalkaasi balse waxaa lagu sheegay inuu ka mid yahay weeraradii ugu xumaa ee loo geysto ciidamada ammaanka ee dalka burkina faso ilaa iyo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii arrintan ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo toddoba maalmood waa laba maalmood ka hor weerar ka dhacay halkaasi lagu dilay ilaa iyo toddoba askari oo ka mid ah ciidamada booliiska gaar ahaan meel ku dhow xadka waddankaasi uu la wadaago waddamada nigeria iyo weliba maali inta badan weeraradaasi ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ka dambeeyaan kooxa gacansaar lale ururada alqaacida iyo weliba daacish kuwaasoo la sheegay in ay ka howlgalaan saddexagal u dhexeeya waddamada burkina faso iyo weliba maali qaramada midooban halkaasi ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto si loo yareeyo dhibaatooyinka ay geystaan kooxahaasi ugu dambeynna waddamada isbaahaysiga carbeed ayaa waxaa weerar duqayn ah ay ka fuliyeen waddankaas iyagoo la bartilmaameedsaday jabhadda xuutiyiinta isbaahaysiga uu horkacayo sacuudiga ayaa waxaa weerar ay ka fuliyeen waddankaas yiman waxaana la xaqiijiyey inay ku dileen ilaa iyo siddeetan ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta sidoo kale ayaa la sheegay inay burburiyeen ilaa iyo sagaal iyo toban gaari oo ay lahaayeen maleeshiyaadkaasi kuwa oo la sheegay in ay ama ka sameeyeen duqayntaasi magaalooyinka sirwa albayda al jawf oo ku yaala waddanka yeman sida uu sheegay telefishinka alcarabiya weerarkaasi duqaynta ah ee ay sameeyeen ciidamada isbaahaysiga carbeed ayaa la sheegay inuu taageero u yahay ciidamada ammaanka ee dalka yemen oo ka hortegaya weerarada ay dalkaasi ka fuliyaan kooxaha xuutiyiinta oo inta badan weeraro ku haya gobollada albalaq iyo weliba galbeedka gobolka maarib howlgal ay sameeyeen ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolladaasi halkaas oo ay sheegeen in dhibaato ay ugu geysteen kooxaha xuutiyiinta ah ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah waddanka yemen intaasna dhegeystayaal waxaa ku eg wararkii ugu waaweynaa ama ugu dambeeyey caalamka aan dib idin kugu celiyo qaybaha ka haray barnaamijka sahanka raadiyaha iyo weliba xamdi baraale aad baad u mahadsantaa aadan diyeeshi waagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka ayaad la socotaan qaybihii dambena waan ku jirnaa markaana mid ka mid a kaalimaha sugaanta heestan halkudhigeed waxaa la yidhaahdaa awood iyo waxqabad waxaana qaada kooxda hobolada waaberi laxanka iyo sidoo kale miraha waxaa iskale maxamed nuur shareeco qayb ka mid a heesaha wadaniga ee raadiyo muqdisho
barnaamijka saanka raadiyaha markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii murtida maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku waada barnaamijkeenii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudheggeedu yahay doofaar ficil la'aan baa loo cadaabaa waxyaabo badan soomaalidu dhaqan ahaan waxyaabo badan oo noole iyo manoole ah oo deegaanka iyadu ay leedahay ee ku nooshahay ku dhaqan tahay kula nool ayay maamaahyada qaar ku staan ayagoo markaa ujeeddo kale oo doonaya tusaalaha xayawaankaa ama geedkaa ama noolahaa kale ay mahmaahda marka uga dhigeen tusaale ama magac uga dhigeen ugu magac bixiyeen hadduu wanaagsan yahayna inay dadku kaga daydaan hadduu xun yahayna inay marka dadku ka fogaadaan oo waxa weeyaan tusaale loo soo mariyo dadka ayay markaa ka dhigaan oo qof kama dhigaane markaa noole kale ayay ugu halqabsadaan oo ay ku saataan marka murtidu ama maahmaahda waxay leedahay doofaar ficil la'aan ba loo cadaabaa soomaalidu sidaasay tidhahaa waxay yidhaahdaan xayawaanaadka kale ee deegaanka soomaalida ku nool waxay leeyihiin ficillo iyo isu hiilin ayay leeyihiin laakiin doofaarku waxuu isagu uusan lahayn ficillada iyo isku hiilinta iyo isu damqashada iyo wakhtiga adag wax isla qabashada ayuusan lahayn oo waxa weeyaan mid weliba gaarkiisa ayuu markaa u socdaa ama midba midka kale uma soo gurmado oo ma garab istaago wakhtiga marka adag ee markaa ama col uu haysto ama dhibaato ay haysto cadow uu haysto markaa ma garab istaage e mid walba naftiisa ayuu la baxsadaa marka saasay leedahay soomaalidu macnaha guud markaa ee waxa weeyaan murtida ama maahmaahada aan u soo qaadanay waxa weeyaan doofaar ficil la-aan baa loo cadaabaa waxaa laga loo jeedaa aakhiro marka la tago dembiga doofaar loo qabsanayaa waxa weeyaan waa ficil la-aanta ayaa marka ilaahay hadhow uu u cadaabayaa ama ma ahe ee xayawaanka ama noolaha iyo waxyaabahan caqliga aan lahayne marka ee waxaa weeyaan ee markaa aan waajibaadka ama mas-uuliyadda la saaray oo dhanba la cadaabi maayo ee waxaa loo jeedaa doofaarka ficil la-aan ayuu adduunyadu intuu joogo dhibaato ku mutaa oo ilaahay markaa waxyaabo badana oo haddii ay ficil leeyihiin uga fududaan lahaa ayaa markaa culays ku ah maxaa yeeley markaad dhibaataba ku mudata adduunyada lafteeda waa cadaab weeye marka taasaa markaa loo jeedaayo doofaarka ficil la-aan baa loo cadaabaa taasaa loo jeedaa marka doofaar keliya lama haysta eh meeshani waxaa la haystaa waxa weeyaan dadkii ayaa ujeeddadan waxa loo digiya dam leeyahay oo loo duur xulayaa oy maahmaahdu markaa ku socota waxa weeyaan dadkaa wax la baraya oo waxaa loo baahan yahay dadku inay ficilo yeeshaan oo waxaa weeyaan isu hiiliyaan markuu cadow iyagu markaa kasoo horjeeda uu jiro inay iska isu hiiliyaan oo markaa waxyaabaha xumaanta ah ay iskaga hiiliyaane ay iska celiyaan ayaa loo baahan yahay dhexdooda laakiin qofku markuu xumaan ku socdo haddaad ku daawatood uga hiilin weydo waxaad noqonaysaa markaa qof aan ficil lahayn oo markaa oo waxaad noqonaysaa walaalkii ka ficilo oo markaa dareen iyo damiir gilgisha aan lahayn marka waxaa loo baahan yahay dadku xumaanta inay isaga hiiliyaanoo iska celiyaan baa loo baahanyay marka waxay murtidan markay macnaheeda guud markaan sidaa u bidhaamino waxay lahayd sheekay lahayd marka sheekadii baan soo qaadanaya berigii hore waxaa la yidhi waxaa la yidhi berigii hore libaaxu wuxuu ka baqi jiray doofaarka ayuu ka baqi jiray maxaa yeelay libaaxu ilkihiisa miciyihiisa afkiisa gudihiisay ku jiraan si walba oo ay u waawen yihiin laakiin doofaarku wuxuu leeyahay faanan ama foolal ayuu leeyahay ama ilkodhe soo bannaanka soo yaaloo waaweyn oo sida kuwa maroodiga oo kale ah ayuu leeyahay marka sidaa darteed ayuu libaaxu wuxuu u qabay ama uu u haystay in doofaarku ilkaha uu wax ku qaniinaa ay yihiin kuwa waaweyn ee bannaanka soo yaalla ee la arkayo oo miciyo intaa la eg uu doofaarku leeyahay oo wuxuu mar qaniinaa aanay carab iyo laban daan dambe aanay isu celin doonin oo ay noolaan doonin saasuu markaa u haystay sidaa darteed buu ka baqi jiray oo ka carari jiray oo waxay isku qabsadaan ama halkay iskaga soo dhowaadaanba libaaxa ayaa markaa baqan jiray oo carari jiray marka markaasuu doofaarkiina wuxuu ogaaday in libaaxu ka baqo markaasuu meel alle iyo meesha uu ku arko hadday biyo ay wada cabaya tahay iyo hadday meel kale tahayba yuu markaa doofaarku cayrin jiray libaaxa oo uu meel adag ama meel fog kaga soo hari jiray markii libaaxa taasaa dhibaato ku noqotay markay dhibaato ku noqotay ayaa markaa waxaa la yidhi berigii dambe ayaa wuxuu yidhi qofku dee hal go-aan buu gaaroo wuxuu yidhi qofku hal mar unbuu dhintaaye libaaxow wadna go-an maalin walba iyo baqdintan iyo cayrsigan iyo racdadan kama baqi kama bixi kartid ee marunbaad dhibane doofaarka horta bal iska hubso hadduu ilka dhaadheer yaho miciyo waaweyn yahayna waxaa laga yaabaa inuu fula yahay bal ayuu yidhi ilkihiisa marka markaasuu doofaarkii intuu libaaxii soo dhowaado soo gagaatamo u yimid doofaarkii wuxuu ku yidhi doofaarow maanta horta waa nabade balaaya ma jirte inaan sheekaysanaan rabaaye waxaan kaa codsanayaa hal wax waxaan kaa codsanayaa maanta hal mar inaad iqaniinto anna hal mar aan ku qaniino intaasaan kaa codsanayaa adna hal mar iqaniin anna hal mar aan ku qaniino marka weliba adigu ku horumar buu yidhi ooy qaniin libaaxi baa ku odhanaya doofaarkii baa markaa yaa meeshii shaki iyo tuhum uu galay oo wuxuu soo wuxuu wuxuu dareemay in libaaxu soo dhiiraday oo uu markaa uu tijaabo adag ku jiro wuxuu ku yidhi intuu guulguulay war maad joogi waad dhimanaysaa maanta wadkaagii baa ku wadee maad joogaysaa buu ku yidhi markaasu wuxuu ku yidhi libaaxi ma ahee wadkayga ma gelina waan ciyaaraynaaye adigu mari qaniin anna mar aan ku qaniino intaa un kadibna aan iska kala tagno markaasuu yidhi keer haddaba aan ku qaniini ileen faananka dhaadheer hilkiisa mahilkiisa gudahay ku jiraane kuwa libaaxana waa ka yaryar yihiin markaasuu waxaa la yidhi si wanaagsan u qaniini waayey oo caliyo iyo dhareer uu ku daadiyey oo si wanaagsan u qanila doofaarku wuxuu ku goosta cawska mooyilka kale male faanankana waxba laguma qaniini karo libaaxi baa markaa meeshii uu ka qaniinay intuu fiiriyey ayaa meesha xanuunba male wax galay miciyo galayba ma jiro wuxuu ku yidhi libaaxiba hadlaya war ha igu ciyaarine waxa weeyaan ii qaniinoo si fiican ii qaniin anaa adkaysanayo gowsahan isku qabanayaaye si wanaagsan ii qaniin buu yidhi markaasuu doofaarka haddana ku noqdo si aan fiicnayn bu haddana oon xoog ahayn oon xanuun lahayn yuu qaniinay markaasuu yidhi ma intaasay kaa tahay qaniinyada markaasuu yidhi ha intaasay iga tahay doofaarkii baa odhanaya markaasuu yidhi haddaba soo du anigaa ku qariinayay markaasuu madaxa u dhoweystay ninka la yidhaah doofaarkii baa u dhoweystay libaaxi markaasuu halkaa maarata giirka afweynta ah ayuu kala gooyey halkiibuu ku qadeeyey baa la yidhi marka markuu sidaa u kala gooyey oo uu cunayo doofaaro kale ila la joogo meesha way joogeene markaasay libaaxi u gurman waayeenoo faananka iyo waxbay ku kulmin waayeenoo ay xanuunjin waayeen si uusan uusan u ogaanin marka waxay qarinayeen iyo iyo iintooda si uusan u ogaanin way ku daawadeen markaasuu ilaa uu dilay doofaarkii ayuu markaa yuu kolba meel goosanayay oo cunayey markii inta kalena way carareen marka halkaasay markaa ku baxday doofaarku ficil la-aan ayaa loo cadaabaa waxaa kaloo soomaalidu intaa ku tiraahdaa oy kaloo tiraahdaa ilka doofaar la sahansayna waa la yidhaahdaayo waxa sahansaday libaax ilka doofaar inaynan miciyo wax lagu qaniino ahayn oo kuwo un iska bahalkii kale oo waxyaabo kale iyo markuu dagaalamayo un ku gaarsiiyo un ay tahay ayaa la sahansaday oo waxa sahansaday libaax baa la yidhi marka berigaasay u baxday baa layidhi doofaarka ficil la-aan baa loo cadaabaa libaaxu wuxuu u cadaabo u rafaadiyo u laayo waa ficil la-aanta iyo suhiilin la-aanta ay leeyihiin marka haddaan isku soo duubo waxaan u jeednaa marka murtida macnaha aan ka qaadanayna waxa weeyaan waa in la isu hiiliyo oo la isu damqado oo xumaanta la iska celiyo oo cadowga guud la iska celiyo ayaa loo baahanyay laakiin looma baahna in la isku daawado haddii tusaale ahaan laba beelood oo soomaaliya ay isdagaalaan waxaa loo baahanyay in in in markaa
waagaag dhegeystayaal xubintaasi murtida maanta ayaa u dambeysay barnaamijkiisa hankaraadiyaha barnaamijka waxaa soo saaray maxamed kaafisha qabukar qadar cali nuur ayaa farsameynayey aadan diyaashana waa igala qaybgalay xitaa barnaamijkan kiisa wuxuu ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo duur wanaagsan
garawaay